asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo qaybaha badan ka kooban ama dhinacyada farada badan u dhacda ee tusaalooyinka caalamiga ah ina tusisa teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamigaa qayb ka mida ee dhegeystayaal saad u ogtihiinba dadkii hore waxay ahaayeen dad maskixiin isu tijaabiya oo maaragtay farsamooyin badan leh marka nin baa islaan soo guursaday habeenkii uu la aqalgalay markuu habeenkii la aqalgalay ayuu ku yidhi caawa waa arooskeenii waxaan rabaa inaad caawa uuraysato berrina aad wiil aniga ii eg dhasho balu fiirsa hadalkaa waxau yidhi caawadan inaad uuraysato oo wiil aniga ii eg aad berri dhashaan rabaa aroorta oo berris waxbarqadiiba ee wiilkaa loo alalaaso wiilkuna uu aniga ii ekaaday saasuu ku yidhi gabadhii ismaba ayna waalinba maba ayna hee iswaalin shaqadeeday qabsatay de waxaa loo baahan yahay ninkan xujuu la yimi xujo ayuu la yimi mayna dhihin sidii gabadh xigmadee anuma digaag baan ahay anuguma waxanaan ahay anuguma waxaan seen u dhali waxaad igula hadlaysa waa maxay hirrigba mayna gelinba waa la xujeeyey iyaduna aayar bay u aamustay waa inay ninkan le fuustu giraangariyey waa inay fuusto kala giraangirisay ka hor keento lababa markuu qofku wax giraangiriya inaad wax giraangirin kartaa la rabaa mugta aayar bay u aamustay ee go-aan bay qaadatay go-aankay qaadatay muxuu yahay ee waxaa ninku sheegay wax lamid a inay keento oo haddii ilaahay kuu idmahayo ay keento wax un lagaga samro oo la dhaho anaga hana wareerin anigana hay wareerin markuu dhahna aniga hay wareerin in iyadoo dhaho de anigana hay wareerin go-aana ayay qaadatay oo sheekada ay sidaa tahay ama xageed ku aragtay waxaay waxa adigu xageed ku aragtay waxaay waxaa lays dhaho oo sidaa iyo sidaa lays dhaho ayay go-aansatay markay koo iyo toban saac weynaba ilaa toban saac markay joogto iyo bahal foola iska soo tuurtay fool fool baa qabatay maxay foolshu qabaan caawa lasoo aroosay fool bay qabatay markaasay waxay bilowday cabaad foolbaa hayso kanaa hayo waan jantaye ma dhali karo waxaana jira wax haweenka loogu yaqaana lahi waxbay jamatay la dhihi jiray waagii hore hadda dee dumarku ma aqaan inay wax jantaan in kale lakin waagii hore waxbay jamataan maqli jiray aniga laftayda waaba soo gaadhayba dhaqamada noocaas iyo waxbay jamatay oo xasaahaya ama fool yaryarood oo iyo islaan la leeyahay ninkeeda u jeeshay iyo islaan kaloo la leeyahay maaragtay wiilkii noocaa dhashay u jeeshay iyo waxyaala noocaas waa arki jiray marka tan waxay ahayd jamasho jamasho waxay tihi waan jantay ma umulahayay tihi ilaa waxay waxaa la ii keena markaasaa layidhi maxaa lagu keenaa marka wixii baa la weydiiyey gabadho ay jantay markaase waxay tihi waxaan jantay wan caawa dhashay oo subagmadooba ah iyo haddii ilaahay kuusama ogol yahay qurba caawa dhashay oo afar waqal leh ayaan u baahanahay oo aan jantay kuwaasaan rabaa bay tihi subagooda aad ugu fiiriso dadkao dhan baa isugu yimid weliba gabadhii dee foolba haysaa laleeya way taahaysaa maogto calaadaysaa saali xageed ku aragtay qurba caawo dhashay oo saddex waqala ah xageed ku aragtay wan caawo dhashay oo subagmadooba xageed ku aragtaa leeyi wan isla caawadan dhasho subagmadooba ninkeedii baa loo yeedho leeyi bakaali gabadha af garo markaasuu yii na xageed ku aragtay wan caawo dhasho subagmadooba xageed ku aragtay qurba caawo dhasho saddex waqala markaasuu ti adu xageed ku aragtay islaan caawo la aroostay oo berri ilmo kuwa eg dhalaysa xageed ku aragtay waa lagu kala tegay adugu xageed ku aragtay iyo adugu xageed ku aragtay ayay sheekadu tagtay adna xageed ku aragtay islaan caawa la aroosay oo isla leeyahay berri wiil dhal wiil weli wiil aniga iyo dhal leeh xujadii iyada ahaydna saasay afka ciidda ku darsatay oo ninka odayga ahaa waa laga riiyey mahmaahda maantan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta waxaa la yidhi qayl dameer ishu ka rarbartaa